wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabanaya efemyada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aan idinkugu hayno saaka idaacaddeenana waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo soomaali ah oo lagu dilay magaalada sheffield ee dalka britain qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku sugan magaalada boosaaso oo nolosha qoysaskooda kala soo baxa shaqooyin adag oo ay ka mid yihiin falista beeraha xoola raacista iyo nadaafadda suuqyada iyo goobaha ganacsiga iyo weliba xamaaliga ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waanu idin akriyay dokumentiyo sir ah oo milatari iyo sirdoon isugu jira ayaa ka soo muuqday bogaga internetka waxaana ku jira faahfaahin xogo ku saabsan difaaca hawada ukrain iyo hay-adda sirdoonka ee israa'il ee musaad saraakiisha maraykanka ayaa ku dadaalaya inay ogaadaan halka laga helay xogtan iyadoo qaar ka mida qubarada ammaanka reer galbeedka iyo saraakiisha maraykanka ay sheegeen inay tuhunsan yihiin inuu yahay qof ka tirsan sirdoonka maraykanka saraakiishu waxay sheegeen in ballaarka mawduuca looga hadlay dokumentiyada kuwaas oo taabanaya dagaalka ukrain shiinaha bariga dhexe iyo afrika ay soo jeedinayaan in laga yaabo in maraykanku si qarsoodi ah isaguu gudbiyey hadda waxaa diiradda la saarayaa intani ay tahay sirta maraykanka maadaama dukumentiyada badankooda ay ku jireen oo keliya gacanta maraykanka ayuu yidhi michael monroy oo ah sarkaal sare oo hore uga tirsanaan jiray bentagoonka maraykanka oo la hadlay wakaaladda wararka ee royters saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in baaritaankan uu marayo heerkii ugu horeeyey wada waxaana saraakiisha wadda baaritaankan aanay meesha ka saarin suuragalnimada in xubno taageersan ruushka ay ka dambeeyaan sirtan taasoo loo arko mid ka mid a xadgudubyadii ugu xumaa ee dhanka ammaanka tan iyo markii in ka badan toddoba boqol oo kun oo dokumentiyo iyo muuqaalo diblomaasiyadeed ah lagu baahiyey baraha bulshada gaar ahaana shabakadda wikileaks sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobanka safaaradda ruushka ee washington iyo kremnelka kama aanay jawaabin codsiyadooda ciidamada sida gaarka u tababaran ee afghanistan ayaa dilay laba ka mid ah dagaalyahanada daacish halka mid saddexaadna ay gacanta ku dhigeen howlgal ay ka sameeyeen galbeedka dalkaasi axaddii sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gobolkaasi weerarkan lagu qaaday goob ay ku dhuumaalaysanayeen kooxdan oo ku taala degmada zayd abaad ee gobolka nimros ayaa dhaliyey iska hor imaad socday muddo soddon daqiiqo ah sida uu sheegay mufti xabiibullah ilhaam oo ah madaxa warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolka ilhaam ayaa sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada iyo dadka rayidka ah wuxuu xusay in la qabsaday ama laga qabsaday ciidan iyo qalabba xiriirka gobolka ee kooxda is oo loo yaqaano dowladda islaamiga ee gobolka khorasaan ayaa ah kooxda ugu weyn ee ay xafiiltamaan daalibaan oo talada waddankaasi haysatay tan iyo markii maraykanku iskaga baxeen dalkaasi bishii agosto sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatanka is ayaa kordhisay weerarada ay ka geysanaysa afghanistan iyadoo beegsanaysa labada roondo ee daalibaan iyo xubnaha shiicada laga tiro badan yahay ee afghanistan jimcihii ciidamada ammaanku waxay dileen dagaalyahanada ka tirsan kooxda is intii uu socday howlgal ka dhacay waqooyiga gobolka barwaan waxay kaloo xireen saddex dumar ah iyo toddoba caruur ah ayuu yidhi xigmatullah shamiin afhayeenka barasaabka barwaan ku-xigeenka afhayeenka xukuumadda afghanistan bilaal krimi ayaa sheegay in mas-uuliyiintu waddanka afghanistan ay dhab ka tahay xuduudaha iyo madax bannaanida afghanistan in ay dhowraan halkaad nagala socotaana waa v o a washington ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen huubiyaal xalay fiidkii lagu weeraray madaxtooyada soomaaliya oo ku dhacay eegaarka fila soomaaliya wariyaha v o e da ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulah ayaa warbixintan ku eegaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawacba leh ee weerarkaasi ka dhashay salaadii maqhrib kadib xilliga muqdisho ayaa tiro madaafiica lagu garaacay qaybo ka mida magaalada muqdisho gaar ahaana agaarka madaxtooyada filla soomaaliya dhowr hoobiye ayaa ku soo dhaca gaarka iskuulka fiftiin mey oo sidaasi aan kaga fogeen derbiga madaxtooyada waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ilo kala duwan ay u xaqiijeen v o e da ugu yaraan waxaa ku dhintay saddex ruux oo laba ka mid ay ahaayeen ilaalada wasiirka batroolka soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar oo afaafka hore gurigu ka deganyaa muqdisho ku soo dhacay mid ka mid a hoobiyaasha waxaana dhaawac uu soo gaaray mid ka mid a ilaaladiisa oo loola cararay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho siday noo xaqiijiyeen dad ku dhow wasiirka sidoo kale hoobiyaasha ku soo dhac meel aan ka fogeen iskuulka fiftiin mey waxaa ku dhintay cunug yar oo qaangaar ahayn waxaana dhaawac soo gaara ugu yaraan laba qof oo kale sida goobjoogaale u sheegeen viyowaada dowladda soomaaliya ayaa xilligan ku mashquulsan xaqiijinta ammaanka magaalada muqdisho ah xudunta dowladda laba maalin ka hor ayuuna madaxweyne xasan tegay xerada ciidanka hiilweyne halkaasoo kula kulmay ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka kuwaasoo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan xaqiijinta ammaanka caasimadoo si wenisha loogu hayo waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan idin bogaadiyo idiin mahad celiyo iyo inaan idiin sheego hawsha ballaaran ee idin sugaysa amniga caasimadda ayaad qeyb ka tihiin dad badan oo xoogga dalka soomaaliyeed leh oo booliis leh oo nabad sugid leh oo shacab leh oo maamul degmo iyo maamul maxaan ku rahdaa waaxeed iyo maamul leh ayaa amniga caasimadda ka ka wada qeyb galaya idinkuna qeybaad ka tihiin haddii aada yihahdo waxaan aada iyo aada u rajaynayaa roolka doorka aada leedihiin mid lagu daysado inuu noqdo oo dadku ay ay ku farax geliyaan askari soomaaliyeed oo amnigooda sugayo oo taagan marka ay arkaan dadku waa farax gelinaysaa aada iyo aada ayay ugu farax geliyaan waxaan rabnaa waxaa u taagan tihiin cadowga waxaad saaxiib la tihiin oo u turaysaan oo u gargaaraysaan oo u naxariisanaysaan dadkiina xushmad iyo karaamo iyo qadarin dadkiinu inay yeeshaan aada rabtaan yeelashadaasi waxay ka bilaabataa idinka inaad dadka ixtiraam u muujisaan inaad muxuu ahay dhowris u muujisaan inaad qadarin u muujisaan markaas kadib ayaa dadkuna ay dareemayaan adduunyaduna ay u dareemaysaa dadka soomaaliya dad macno leh oo qiimi leh inay yihiin intaasoo dhan furaha iyo albaabka laga galo waa adinka waa u taagan tahay naftaadaad u soo hurtay waa u dhimanaysaa waa u dhaawacmaysaa inaad marka aada ixtiraami weyso dadku ayagaaba ku jecel oo ku rabo oo kusoo dhaweynaye laakiin dee qofka fiican asaa socda ixtiraamkana dhinaciisa ka garanaya laakiin mid mid xunaa ku dhex jiri kara mid mid xoogaa muxuu ahaaye maskaxdiisu ay si tahay ayaa ku dhex jiri kara kuwaas waayo kuwa la raba inaad daadisaan oo aadan ku caroonina oo aadan maxaan ku raa ciqaabinina oo aad hadduu caraysan yahay maanta aad tiraadin raalli ahow adiga muxuu ahay saas ma ahayn waayeelka caruurta iyo dadka qaba baahiyaha gaarkaane inaad mar walba gacanta qabataan ood u gargaartaan waay
muqdisho waxaa ku yaala talisyada ciidana qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliya si gaar ammaanka muqdisho waxaa kaga howlgala booliiska ee nabad sugidda waana fadhiisinka ugu weyna howlgalka midowda afrika ee admis welina si buuxda ammaankeedu ma ahan mid loo xaqiijiyo sidii loo baahnaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho
ciidamada booliiska ee magaalada sheffield ee ku taalla waqooyiga ingiriiska ayaa bilaabay baaritaan kadib wiil labaataneeye jir ah oo subaxnimadii hore ee shalay toogasho lagu dilay xaafadda la yiraahdo glidles oo ku taalla magaaladaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london ooga soo diray wariyaheena qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil sida ay xaqiijiyeen booliiska magaalada sheffield subaxnimadii axaddii saacaddu markay ahayd kowdii iyo barkii subaxnimo ayaa looga wacay adeegyada gargaarka degdega ah xaafad la yidhaahdo galliris oo ku taalla magaaladaasi markii ay booliisku goobta gaareen waxa ay ugu yimaadeen wiil ilaa labaatan jir ah oo soomaali ah oo dhaawac taagasho ahi ku yaallo ilaahay ha u naxariista inkasta oo sida booliisku sheegeen dadaal ay sameeyeen kalkaaliyayaasha caafimaadka ee dhooliyada wada goobtii ayay wiilka naftu kaga baxday booliiska ayaa samaynaya in la xaqiijiyo sheegitaan rasmi ah laakiin qoyskiisa ayaa la wargeliyey dhimashada wiilkooda sarkaal booliis ah oo magaciisa la yidhaahdo vil etheridge ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyey xaafadda dilku ka dhacay sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in dilka noocan oo kale ahi werwer ku yahay bulshada booliiskuna ay goobta geeyeen xeeldheerayaal ka howlgala dhacdooyinka noocan ah ilaa subaxnimadii hore ee axaddii booliiska magaalada sheffield waxa kale oo ay sheegeen inay iminka ku howlan yihiin sidii ay u ururin lahaayeen xog ku saabsan sida ay wax u dhaceen waxayna bulshada xaafadaasi ku nool iyo magaaladaba ka codsadeen in ciddii wax ku kordhin karta si deg deg ah ay ula soo xidhiiraan xafiiska dembi baarista ee saldhigga booliiska weyn ee magaalada magaalada sheffield waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda muslimiintu ku badan tahay dalkan britain sidoo kalena waa magaalooyinka ay jaaliyadda soomaalidu ku soo horeysay dalkan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
haween badan oo ka mida barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso ayaa nolol maalmeedka qoysaskooda ka dabara xirfado u gaar ah kuwaasoo la xidhiira kalaasadirka ama haadinta miraha beeraha kaasoo go-a sida galleyda haruurka iyo wixii lamida waxaana jira haween ka mid ah dadka deegaanka boosaaso oo iyaguna ka bartay xirfadahan kuna shaqaysta wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso barakacayaasha soomaaliyeed ayaa muddadii burburka waxa ay waayeen hantidooda waxa ay ka soo qaxeen guryahoodii deegaanka qaarkood waxa ay ku nool yihiin guryo ka samaysan kartoonno jawaanno iyo jiingado hase ahaatee markii lasoo qaxay qof walbaa waxa uu marti u noqday aqoontiisa xirfadda haadinta iyo tumidda dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ka mid ah barakacayaasha soomaaliyeed oo ku nool boosaaso waxa aan ku booqday goobtooda shaqo saynab cali axmed oo ka mid a haweenkan ayaa iiga warantay shaqadooda dee waa ka shaqaysanaa anaku muslimka maxaahayta beeraha uga baxeen baan ka shaqaysanaa waa naloo keenaa anakuna waa hagaajinaa waa kala gurnaa muxuu ahayte waana ka shaqaysanaa muxuu ahayte ganleyda haruurka waa howshaasoo dhan aan ka shaqaysanaa sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqaystaan fursado kale muxuu ahayte beeraha waxaan kasii siibnaa geedka xumoo muxuu ahayte oo gubaaya muxuu ahayte qaraha gubaaya kabsarta gubaaya qashinka macnaha waxuu ahayte kii maga cawska gubaa cawska maahe kii batiiqa gubaaya yaanyada gubaya digirta iyo waxaan waxa gubaya waxaasoo dhan baan ka kala haad maxaa dhaca wax ay ka shaqayn karin mal dadkan haa hadday ari raac tahay hadday beer tahay hadday ganley tahay hadday haruur tahay wax aanan ka shaqaynayn oo naloo dhiyo male qashinkaanka haaqadina waa haaqaynaa hadda dabcan haween baan aragnaa waxay haadinayaan galeydii iyo haruurkii shaqaday ka qabanayaan maxay tahay shaqaday ka qabanayaan waxaa weeye qashinkay ka gurayaan muxuu ahaytay isha qashinka bay kala guraayaan bay kala magaciisimaayaan iyadoo haruurkii buunshii gooni loo saaray buunshiida gooni loo saaray oo badarka hagaagsanayna gooni loo dhigay baan waxaan ku dhihi karnaa muxuu ahayte waxaasan kala habaynaynaa anaku buunshaheena iyo wixii nala siiyaan ka qaadanaynaa xoolahan siinaynaa qaybtee waxaan ku dhihi karaa kii noo aan loor u wareejino buunshahaasuna siiyaa buunshahaasaan labaatan labaatanku ku gabanaa haweenkan ayaa sheegay in xirfadahani ay yihiin kuwo iyaga u gaar ah oo aan dadka deegaanku la qaybsan hadde waa dhulkeenna hooyo micnaha waa abkeeni awoowaheenan ka soo gaarnay ganleydan la haadinaayo la falanaayo la beeranaayo abkeeni awoowaheen baan ka soo gaarnay ma fahante maasha allah waa ku kalso waa ka shaqaysanaa waana ku ladannahay alxamdu shukri rabbialcaalamiin darintay samaynaayaan darintay samaynaayaan dhambashay samaynaayaan falkaday falkinaayaan ee dhiishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay samay karin ma leh annakaa hooyooyinkoodii waxaan ku dhihi karaa xilfadda ku beernay waa macalimeyn gabdha waxaa jira dhallinyaro ku dhashay gudaha puntland muddadii burburka islamarkaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqaysta magacayga caawo cabdi maxamuudaa leedhahaa maasha allah xirfadan waxaan ka dhaxalna maamooyinka hore oo aan kasoo gaarno waana ka shaqaysana maasha allah hore uma aqooni maamooyinkaan ka barana wakhtigaana bara waa ku shaqaysanaha maasha allah ku ladanna
faadmaadan isaaq shaqada way fiican tahay alxamdulilah ku ladannaha waana haynaa farahagna ku haynaa adiga ilaa iyo gelin hore maymayna ma dhibto waaba shaqadaan madi rag ku shaqaysta malayaga dumarka kala haadiya ragga beertan buu fali karaayo xunbuu kala guri karaa maa haadinta iyo waxaas annaga waa barnayaaba jiraba ilmaha annaga ah xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududayso shaqadooda maalinlaha ah galyaraydaisi kasha weynigaho inta kawkabiyaan kasha bowturidaan ka bendhaaro lahaay dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobollada soomaaliya waxaana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan oo ka mid ah barakacayaasha soomaaliyeed faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
guud ahaan bisha ramadaan dad badan oo dhallinyaro u badani waxay isku dayaan in ay joojiyaan balwadaha aan ku wanaagsanayn diinta islaamka oo sigaarku uu ka mid yahay dhinaca kale caadiyan bishan muslimiin badan ayaa qaata go'aamo ay noloshooda waxyaabo badan kaga bedelaan haddaba dhalintaasii jecel inay balwadda joojiyaan qaarkood way ku guulaystaan halka qaarna ay sii wadaan ramadaanka kadib ibraahim salebaan waa wiil dhallinyaro ah oo degan magaalada sheffield ee dalka britain daraasad ayuu ka sameeyey cilmi nafsiga caadada joogtada ah iyo sida uu qofku u saameyn karo ama uu u samayn karo isbedel togan oo muddo dheer jooga wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu ibraahim uga waramay daraasadan wuxuuna ku bilaabayaa faahfaahin ku saabsan daraasada uu sameeyey
boqolkiiba konton maalinteenu waa caado joogtaasoo hadday noqoto waynaka wax cunna waynaka wax cabna waynaka soo kaxna kuwaas waa kuwa ilaahaynu ku abuuray ma garanaysaa oo jirkeennii baa u baahan ba waxyaabaha kale eede jirta waxaa dhigi karta qofku markuu shaqada meel ku socdo rutiinkiisa jidka uu raaco sigaarkii qaadkii kuwaas waa kuwa xunxun ma garanaysaa ba waxaa dhici karta inuu shukriga qofku hadduu ilaahay u shukriyo hadduu salaadiisa tukado waxaasoo dhan waa ficil ama eedeb ma garanaysaa joogto ah joogto ah sax waa tahay ka ibraahim ahaan adiga maxaa kugu kalifinaa daraasadan samayso waxaa dhacday dhowr sannadood baa halgan ku jiray waxaan sameeyey go-aan aan fiicnayn oo asxaab aan fiicnayn oo asxaabtaada dee la joogto si magaranaysaa markasta la joogtid marka asxaab aan fiicnayn baan la saaxiibay markaa hadda qaadkiiyo sigaarkiiyo waxyaabo kaloo xunxun baan bartay markaa anoo hayay niyad fiican iyo doonis inaan noloshii wax ka bedelo baan si kast anoo saa weliba dee niyaddii doonistiiba hayabaan halgan dhowr sannadood layaab iyo fajac ii keentay anoo doonaya inaan isbedelo oo niyaddii haya haddana aan isbedeli karaynin marka markaasaan arkay inay inaad caado xun ama edabtaada wax ka bedeshid inayna ciyaar ciyaar ahayn ay tahay shaqada ugu adagba qofka biniaadanka uu noloshiisa uu samaynayo aan aaminsanay ma garanaysaa because inaad wax ka bedeshid maaha ciyaar ciyaar marka aniga taasaa igu kaliftay tana waxa dhacday markaan arkay halgankii dhowrkii sannadood aan ku dhacay dhacay dhacay baan waxaan sameeyey waxay qof kasta oo muslima ay tahay inuu sameeyo ilaahay baan si daacada u bedelo ilaahay waan ku baryaha caawi haddii kale meel xun baan ku dambayn doonaa ilaahayna wuxuu yahay cabshaajin in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim qoom iyo dad wax kama bedelo ilaa inta iyaku niyadooda wax ka bedelayaan ma garanaysaa marka ducadaydii muddo kabacdii ilaahay wiiga aqbulo waxaan sarkay anoo habeenyo maalin google garaynaya seebaa wax nolosha looga bedelaa iyo waxaan ordaa waad garanaysaa nin soomaali markuu qirtay wuxuu google gareeyey seebaa nolosha wax looga bedelaa xaaladdu qaraar bay ahayd waxyaabaha kaaga soo baxay daraasada markii aad samaynaysay ee aad eegtay joojinta Bacdi.
badda tusaale ahaan hadday noqoto qaadka ama sigaarka oo kale ee maxaa ka mid Sax.
ah wax nooga sheeg waxaa soo ogaaday saddex tiir bay caadadu leedahay tiirka u horreysaa waa wax ku cabbeeya wax ku cabbeeyaana waxa weeyaan waa shay een, fikirkaaga ama ficilkaagii bedelayso hadda tusaale oo kale sida gaajadoo kale maaragtay gaajadu waa natural trigger waa wax ku cabbeeya gaajada haraadka soo maaha marka waxyaabahayna cabbeeya oo kale waxa weeyaan fikirkaaga waktiga hadda si marka ileen sigaarka oo kale qofku markuu cabo waxaa dhacaysa cuntadii oo kale markuu cuno ma garanaysaa hadduu xabad sigaara qofku cunto markuu cuno mar kasta wax- cuntadii cuno wuxuu doonayaa inuu fuliyo xabadii sigaarka ama koofigii marka fikirkaagii een, dareemkaagii xaalad dad meel wakti body language odis waxbaa ku cabaynaya ma garanaysaa oo noloshii maalintii een, de, bayadaadii bayadaadii ka imanaysaa taasi waa mid talabaadna waa automatic ba- ta- tan- ta- tiirka saddexaad baa muhiima inayn fahamno oo waxa weeyaan tiirka saddexaad waxaa la yidhi caado kastoo aad samaysaa waxay ku siisaa amaalmarin macnihii it rewards you dhibti waxa weeyaan ilaahay caadooyinka xulxul ilaahay siduu u inoo inoo sameeyey adduunyada waxa weeyaan the nature of it caadooyinka xulxul maantay amaalmarin ina siiyaan marka liibaan yaroo gaaban bay ina siiyaan hadday noqoto murqaan hadday noqoto qaad amin qaadka murqaankii tumashada muusiga wixii xun oo dhan way fuduudda inaad baratid ma garanaysaa because waa naturekii Ah, waxyaaba marka caad- caadooyinka xulxul oo dhani amaalmarintooda maantay ku siiyaan bad caqaabtoodu waa berri marka waa ku- Caadooyinka- waa- waa farxad ku meel gaad ah oo kale oo li- haa liibaan yaroo gaaban oo Liibaan- isla markiiba wa- wa- wa- waa hagaag Eh, een- een- caqaabtoodu waa mustaqbalka hadday noqoto ha noqoto birito oo as canaananaysid ama een, mustaqbalka aakhiro magaranaysa adigu waa marka caadooyinka xulxul oo dhani maantay ku amaalmariyaan bad caqa- caqaabtoodu waa waa mustaqbalka caadooyinka fiicanina amaalmarin een, caqaabtoodu waa maanta because waa yaro qaraar inaad joogtaysid ba amaalmarintoodii waa mustaqbalka marka taasi waa mid marka halkaa waxaa soo hoosgelaysa wix shaygii labaadee aan lahaa oo ah nafteennii baa ina nafsa la amaarata bisu ilaahay baa inoo sheegaya habeen iyo maalin wayna amraysaa marka iyadu xumaantay u doonaysaa marka naftaadiyo doonaysa liibaan gaaban waa inaad kasoo xadgudubtaa machiinariganku wada iyo naftaadiyo een, wada marka hadday hodhito saaxiibadaadii iyo een, hodhayto way soo hoosgeli kartaan de sida adiga ilaahay kuu abuuray ma garanaysaa qof kastana wuxuu leeyahay waxyaabahu ku fiican iyo waxyaabahu ku daciif yahay ma fahamsantay kaasi waxa uu ahaa ibraahim salebaan oo ah wiil dhallinyara oo degan magaalada sheffield ee dalka britain wuxuu daraasad ku sameeyey cilmi nafsiga caadada joogtada ah iyo sida uu qofka uu u samayn karo isbedel toosan ama muddo dheer jira cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu u waramayey markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
Ah, kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha magaalada liverpool garoonka anfield kulan xiiso badan oo si weyn isha lagu hayay ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo liverpool labadan kooxood ayaa kooxibaha qayb ciyaarta gacan sarraysa qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa laba gool oo deg dega dhalisay ciyaaryahanada martinelli iyo gabriel jesus ayaana goolashaasi arsenal u kala dhaliyay laakiin qaybtii hore ciyaarta intaanay dhammaanin kooxda kubadda cagta ee liverpool ciyaaryahan maxamed saalax ayaa kubad qurux badan daba mariyey golaha kooxda kubadda cagta ee arsenal qaybtii hore laba iyo hal ayaa lagu kala nastay qaybtii dambe markii laisugu soo noqday kooxda kubadda cagta arsenal waa la kuusay waxaana inta badan gacan sarraysay kooxda kubadda cagta ee liverpool maxamed saalax rigoolo loo dhigay ayuu khasaariyey laakiin ciyaaryahan farmino oo ciyaarta gadaal ka soo galay laguna yaqaano inuu goolal ka dhaliyo kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa ciyaarta oo saddex daqiiqo ay ka harsan tahay goolka barbaraha u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee liverpool sidaasi labada kooxood laba iyo laba ayay ku kala tageen laakiin kooxda kubadda cagta arsenal ayaa fursad weyn iska dayacday oo hogaanka horyaalka waddanka ingiriiska ay ku qaban lahayd sideed dhibcood haatan kooxdu lix dhibcood oo keliya ayay ku hogaaminaysaa kooxda kusoo xigta ee manchester city ayaa kulan dheeri u dhiman yahay haddii kulankaa ay soo guulaysato manchester city iyadai arsenal saddex dhibcood oo keliya ayaa u dhaxayn doonta waxaana isugu dhiman kulan labadan kooxood ay ku ciyaari doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city oo dadka qaar ay rumaysan yihiin haddii kulankaasi ay manchester city badiso in arsenal ay horyaalka seegi karto si kastoo ay noqotaba dhibicda ay arsenal ka soo qaadatay garoonka anfield ayaa dadka qaar tilmaamayaan inay noqon karto dhibicdii koobka u suuro gelin lahayd halka kuwana ay leeyihiin labada dhibcood arsenal ay ku lumisay anfield ayaa laga yaabaa inay koobka kuwayso waaga dhegaystayaal xubinta ciyaarinta ay kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascad weli ku dhaafaya sidaa nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascadaanu intaasi ku dhaafno markana gabagabadii idaacaddaan kusii dhowaanaynaayo dhinacii kaalimaha suugaanta bisha barakaysan ee ramadaan aanu idinkuugu talagalnay
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسان للعدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه في واحدة صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني
nashiidadaasi ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo xaggeenna markay saacadda afrikada bari tahay waa dhammaan v o a oo idinla
nabadgelyo مناني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع